qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan caasimadda somalilan oo maanta shabakadan caalamiga ah ee raadiyo togahareer la hadlaayey ayaa siyaabo kale gedisan uga hadlay waxyaabaha ay ka filayaan in xukuumadda cusub ee madaxweynaha la doortay mudane muuse biixi cabdi uu qaban doono waxaana hadaladii dadweynahaasi ka mid ahaa adoo ka mida shacbiweynihiinii somalilan maanta waxaan jeclayna dareenkaaga adila wadaagtid su-aashaan ku weydiin lahaa waxa weeye sideed u aragtaa xukuumadda cusub ee inoo dhalatay
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la ydhaa abuubakar maxamuud aadam waxaan ahay arday haddaan ka dhiibto fikirkayga ah maxaad ka filaysaa dowladda cusub ee la doortay horta marka koowaad madaxweynaha uun hambalyeena cusub marka labaad waxaanu ka filaynaynaa in uu wax badan ka qabto waddanka howlo badan baa ka taagan wax kor u kacay sixir barar baa jira biyoyaraan baa jirta cuntayaraan baa jirta waxaa jirta oo kale soorskii dhaqaalu inooga soo baxayeen oo aad u liita ayaa aad u fara badan waxaanu ka filanaynaa horta waa marka koowaad in xukuumadihii iminka soo maray oo tiradoodu aad u fara badnayd inuu xadido horta xadiga wasiirada uu magacaabanayo inuu xadido kolley waa mushkiladda isaga haysanaysaa waxaa weeyaan in ay odayaale barashar ku hayaan oo ay doonayaan cadaadiska odayaasha ku hayaan inuu cid walba cid u magacaawdo inuu go'aankiisa isagu ku tashado oo uu ka taxadiro in uu cid gaara ugu shaqeeyo dowladda loo doortay isagaa imminka madaxweyne ah mucaarid iyo muxaafid isagaa u madaxweyne ah ninna kama xigto inuu isagu go'aan qaato isagay ku xidhantahay gacantiisa markaa isaga waxaan leeyahay madaxweynaha gacantaada aduu qarankaa ku duminayna gacantaada kii qaranka ku dhisan noqo oo cidna haugu axsaan samaynan inaad wasiiru magacoodo inaad xil siiso iyo inaad inaad ugu talisa isaga cid gaara dowladda ugu shaqayso waxaa kaloona sheegayaa in madaxweynaha fikir kale oon soo jeedin lahaa waad arkayseen dhibaatada inaga soo qabsatay kaambeynkii xanuunka inaga soo maray dadku way ku kala fogaadeen inaad arrinkaana ka taxadirto oo isku soo dhoweyso mid kalena waan odhan lahaayo waxaa jirta beelaa la isku raacraacay oo reer walba waxay afar inta laba beelood iyo saddex beelood la isku xidhmay baa la yidhi jeegaan baynu nahay garaan baynu nahay kan baynu nahay waxaasna meesha ka saar haddii aad doonayso inuu qaranku meel dhaqaaqo oo mustaqbalka dhallinyartada aad rajo ka qabto laakiinse waxaan soo jeedin lahaa oo kale madaxweynaha cusub inuu la shaqeeyo kolley odayaashu way barashar way ku haynayaan laakiinse in aad si wanaagsan ula shaqayso oo wixii go'aankaaga aad uga maarmooda shacabka aad ra'yiga weydiisaan ayaan odhan lahaa aad baad mahadsan tahay waa tahay isla su-aashaad maqlaysay maxaad ka falaysaa xukuumadda cusub inay noo qabato bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa jamcaale deyba caydiid anigoo ah inay arday dhigta jaamacadda hargeysa qaybtaa inay dhakhaatiirta xoolaha inay horta marka hore aad baan ugu hambaliyayna madaxweynaha dalka muuse biixi cabdi oo inay insha allah la wareegi doono bisha disembar xilka insha allah inay waxaan leeyahay madaxweyne hiliyo hoobaan kula garab taagannahay wixii inay maxaanku idhahdaa tala ana inay idinka heli doontaa xalkan inay insha allah waxaanu inay kaaga hambaliyeenna adoo ku guulaystay inay doorashadii dalka ka dhacday taasoo inay tartan adag aad la gashay saddex xisbo qaran alxamdulilah kolleyba saddex xisbo qarkii soo baxa adalkuma maamuli lahaa ilaahay baan adiga kula doortay ummada kulamay dooran inay waxa kaloo odhan lahaa wax badan oo dalku u baahan yahay oo baahiyo badana jirana shaale waad fulin doontaa inay haddaba waabay caddahay saasaantii oo inay dhowr laba tobaad madaxweyneinay wasiiraadada ka jiray alxamdulilah wuu soo yareeya xadigii maxaanku dhahay wasiire ka jira oo shan iyo toban baabu ka dhigay afar commissiona inay intaasna ugu hambaliya madaxweynaha waxa uu malay inuu madaxweynihii ugu horreeyuu yahay dalka inay keligii xukmaa oo aan isaga cidna aanay maxaanku dhahay go'aan keligii ka gaadha waxaan dadku inay suuqa ay la dhex marayaan ay kulba ay leeyihin maxay baa saas wasiirba waxaasna insha allah go'aan saa ka gaadhi doonaa maanta wakaa go'aan gaadhay oo dee tiri xadidan wasiiraa buu sheegay insha allah inay dowladdu waxay tahay ku yeelan kartaa lambarkaa yar inay maxaanku dhahay madaxweynuhu magacaabi doono insha allah waxaan leeyahay madaxweyne shalay ilaahay xilkaa kugu asturo in dalkana dee kii maxaanku dhahay si cadaalada wanaagsan ugu shaqeeya allah ka dhigo saddex beelood ka jirana in insha allah in ilaahay subxaana wa tacaala dee sidii uu ugu talagalaanba madaxweynaha too kaliba waad garanaysa se wax loo kala leeyahay in si maxaanku dhahay saami qaybsi wanaagsan loo siiyo maxaanku dhahay xilka kala leeyihin oo aan reereeriyo xumaan iyo waxaan moogtay waa la kala badsaday xilka la yidhahday aan la kala badsan si cadaalada inuu maxaanku dhahay ilaahay inay hawshaa uu kula garab galaad magacaabisi doonaan assalamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh anoo ka socda idaacadda qaranka maxaad ka filaysaa xukuumadda cusub inay noo qabatay shacbiweyninu doortay dareenkaagaad jeclay inaad ila wadaagtid magacaagaad ku bilaabi doontaa
magacaygu waa maxamed saleebaan runtii xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo mudane muuse biixi cabdi waxaan ka filayaa in ay qabato waxyaabo badan oo ay shicibku ka rajaynayaan oo ka mid ah sida wanaajinta cadaaladda shaqo abuurka dhallinyarada iyo horumarinta wax soo saarka dalka ayaan ka rajaynayaa waxaan ka rajaynayaa inay noqoto xukuumaddii aan noqon qurbajoogga ee noqoto xukuumaddii qulquljoogga maadaama uu madaxweynuhu yahay madaxweyne muddo badan dalka gudihiisa joogay oo aan ahayn madaxweyne dee meel dabada ka yimi waxaan jecelahay in uu qaban doono waxa ay ka rajaynayaan shicibka ku nool gobollada kala duwan degmooyinka iyo tuulooyinka shakhsi kastaana wuxuu ka rajaynayo madaxweynaha hirgelin doona inuu yahay baan anigu rajaynaya waxaan rajaynayaa inuu noqdo madaxweyne ka fakera shicibkiisa madaxweyne ka fakera waxa ay u baahan tahay hooyada joogta hawdka aabbaha magaalada jooga iyo qofka dhallinyarada ee waxbartay ee maanta marka uu waxbarashadiisii uu dhammaystay dantuu ku kalliftay in uu qabyaalad wax ku raadiyo qabyaaladii wax ku waayey uu wax ku raadiyo waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo madaxweynihii ka saari lahaa dhallinyarada marka qofka dhallinyarada uu waxbarto in ay dee dantu ku kallifto inuu oday kaxaysto oo uu qabyaalad wax ku raadiyo inuu noqdo madaxweynihii ka dhigi lahaa inay dadku ay si xora ay qof kastaba aqoontiisa waxa uu doonayo uu ku helo
waa tahay maxamed xukuumaddeenna cusub ee dhalatay aad ka rajaynaysaa ee shacbi weynaynu ee soo doorteen sida xorta ah bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiqaadir guule siciid waxaan ka rajaynayaa xukuumadda cusub ee dhalatay inay wax inoo qabato wax wanaagsan dhinaca shaqada inay dhallinyarada shaqaalaysiiyaan oo ay dhallinyarada dugsiyada sare dhammaysa iyo kuwa jaamacadaha dhammeeyey u samayso mustaqbal fiican say shaqo u helaan dowladdana uu ka dhigo dowlad fiican oo aan musuqmaasuq lahayn oo uu magaranaysaa dee dibahabeynna ku sameeyey hay-adaha qaranka waayo waxaa jira somalilan saynu ognahay dee waa dowlad yaroo aan la aqoonsanayn marka waxay u baahan tahay in hay-adaha dalka oo dhan dibahabeyn lagu sameeyo sida ciidamada wasaaradaha iyadoo aan berigi hore dadka lagu shaqaalaysan jiray qabiil qaab qabiil tusaale haddaynu soo qaadanno ciidamada oo kale ciidamada waxa lagu shaqaalaysiiyaa qaab qabiilah ama suldaanka ama caaqilka ayaa keenaa in ninka ninka ciidamada lagu gorayo arrintaa ciidamada ka daayo inta badan lagama hadla eh ka boodsiiyo inta arrimaha arrimaha kale matalan dhaqaalaha oo kale maxaan ku arrimaha bulshada kala duwan kaabayaasha dhaqaalaha oo kale sidee waa sax waxa u taalla madaxweynaha in la doortay ayay ka mid tahay marka dhinaca kasta haddii aan dhinaca dhaqaalahan eegana dalka wuxuu waxaa jira in bulshadii ay laba qaybood u qaybsan tahay qaybta private sectorka iyo qaybta xukuumiga waxaa jirta qaybta brefat sectorka in laba yihiinoo dad aad u meel sare taagan iyo dad aad dhowna oo ah waxba haynin sidee dadkaa u balansi u helaan kuwan sare waa in cashuurta ay dad bixiyaan kuwan dee hooseyna dadka shaqo siiyaan si balansiya asxaabta kale dareenkeena inala wadaagi doontaa magacaagaad ku bilaabi doontaa su-aashu waxay ahayd mar labaad haddaan kugu celiyo xukuumaddeenna cusub ee shacbiweyneynu sida horta ku soo doortay maxaad ka filaysaa inay noo qabato shadaynu nahay shacabkii bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ugu horreyn waan hambalyaynayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi runtii waxaan ku rajo weynahay oo aan ka filayaa inay wax badan qabato dhinac kasta oo ay tahay wax qabadadka somalilan laga rabo in laga qabto waad aragtaayo tiraafkii dee waddamo badan baa ka jawaabay habkii ay wax u dhacday doorashadu oo maanta yirdiilo badan baa muuqataa marka muuse biixi cabdi runtii wakhti baraare ah buu ku soo beegmay oo aad u fiican waxaan ka rajaynayaa in ilaahay la garab galo xilkaa qaran ee aadka culus runtii waxa dowladdii hore ayna bartay in wax la qaban karo oo waxaynu arkaynaa wax badan oo la qabtay oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaale sida waddooyinka iyo siyaabaha kaleba marka waxaan hor taalla muuse biixi oo runtii inuu ka jawaabayana aan ku haweyna in wax uu qaban doono wax badan oo ka badan dowladdii hore waxay qabatay ayaan ka filayaa waanan mahadsantiin dhammaantiin isla su-aasha xukuumaddeenna inoo dhalatay maxaad ka filaysaa adoo magacaaga dareenkaaga idila wadaagi doonta bismillaah marka hore magacaygu waa maxamed nuurudiin axmed waxaanan ka mid ahay bahda afiyeshinka ee airbortka ahaana aniga saaxiibkaygii goreye cabdicasiis booxrin dhallinyaradii etoobiya lagu soo baray a t c-ga gaar ahaan a t c-ga afka qalaad loo yaqaano oo ah hagidda diyaaradaha haddii aan dareenkayga anugu halkan aan ka cabiro oo ah ku aadeen madaxweynahan iminka la doortay horta halka hambalyada waxaan ugu bedeli lahaa duco ah inuu ilaahay ku asturo xilkaa loo igmaday kolley waan ognahoo dhagax waddo yaal ayaa maalinta qiyaame loodhanya maxaad adaa ummadda u hayay xilka maxaad uga weecin weday culayskeedana ninka haya unbaa dareemi karaa kolley halkan haddii aan habalyo aan u jeediyo labada waxaan u jeedinayaa ninku maanta een, barneynaya kursiga madaxweynaha ee xilka ka degaya axmed maxamed maxmuud siilaayo oo ah runtii la odhan karo wax aad u badan oo la taaban karo ama dhinac walba ama gaabaha dhaqaalaha ama diinta dhinac walba wuu ka qabtay intii awooddiisa ahayd ee uu alla ku simay waxaan laana leeyahay mustaqbalka madaxweynaha mustaqbalka ee iminka ee kursiga insha allah saddex iyo tobanka ku- een, la wareegi doona ee muuse biyo xabdi inuu meelo badan u saaro tayinta wasirada uu yareeyo een, dan- ee, dhulkii guud ee waxyaalihii dhallinyarta isboorti haddii ahaan lahayd caafimaad saldhigyo uu kala xisaabtamo ee xildhibaanadii loo igmaday ood moodo ay dhulku u bad- ee, dhulku aad moodo sida u badan tahay iminka aqalla mooyaane aan aad moodo inaan u bannaanayn meelaha ay dhalinyartu ku isboorti ku sameeyaan ama meelo ay ku caweeyaan ama sida caafimaadkii oo kale waxyaalihi xasaasiga oo dhan inuu insha allah awooddu saaro uu ummadda halka hoose taagan alxamdulilah alla inama wada dhigee uu koryigana u soo qaado إن شاء الله أنت سكبح إن شاء الله أنت سكبح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته